kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka sida aan la soconno bilihii u dambeeyey waxay dood ka taagnayd muddo kororsi la sheegay inay samaysatay xukuumadda puntland oo ay ka carowdeen qaar ka mida siyaasiyiinta iyo odayaasha beelaha puntland waxaa sidoo kale arrimaha uu muranka ka taaganaa ka mid ah furista xisbiyada siyaasadeed ee puntland iyo caburin dhinaca saxaafadda iyo xorriyatul qowlka oo la sheegay inay puntland ka jiraan arrimahaas iyo kuwo kale ayaan ku lafa guri doonnaa dooddeenna toddobaadkan waxaana ka qaybgelaya wasiirka warfaafinta puntland maxamed ciidii dirir iyo cabdirasaaq axmed shoole oo ka tirsan guddiga doorashooyinka puntland labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada garowe waxaa dhinaca kale dooda isagoo jooga magaalada london ka qayb qaadanaya jenaraal cabdulaahi siciid samatar oo horey wasiirkii amniga ee puntland usoo noqday kana tirsan siyaasiyiinta puntland qadka magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale ku jira cabdiweli muuse shire oo loo yaqaan dhamuuke oo xubin ka ah baarlamaanka puntland hase yeeshee intaanan dooda gudagelin aan dhegaysanno warbixin arrimahaasi ku saabsan oo uu puntland nooga soo diray waryaheenna nuux muuse birjeeb puntland waxaa dhowaan ay ku dhawaaqday inay ka gudbeen nidaamka qabaa'ilka una gudbeen barnaamijka axsaabta badan oo horey aan dalka uga jirin siddeed iyo tobankii abriil ee sanadkan waxaa garowe lagu ansixiyay dastuurka puntland oo qeexaya nidaamka dimuqraadiyadda dastuurkaasoo dib u egistiisa ay socotay laga soo bilaabo sannadii labada kun iyo toddobadii ilaa labada kun iyo sagaalkii waxaa hordhaca dastuurka lagu muujiyey in talooyin ay ka geysteen dib u eegistiisa dhammaan qeybaha bulshada puntland iyo sharciyaqaano soomaali iyo ajaanib leh dastuurka waxaa isku raacay labada gole ee kale ah baarlamaanka iyo xukuumadda islamarkaana waxaa afti u qaaday ansixintiisa afar boqol iyo siddeetan ergo oo ka kala socday waxgaradka dhaqanka haweenka dhallinyarada iyo qurba joogta kaasoo lagu qabtay magaalada garowe dastuurka cusub ee puntland waxa uu ka kooban yahay boqol afartan iyo kow qodob oo ay weheliyaan laba lifaaq waxaana dad badan ay taageersanaayeen dalka oo dastuur yeesha madaxweynaha puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo horraantii bisha agost ka hadlay arrimaha dimuqraadiyadda waxa uu guul ku tilmaamay nidaamka axsaabta badan wuxuu sheegayaa inaan nidaamkii hore qabaligaa ka guurro oo nidaam axsaab badan oo tartan isugu timaada oo xisbigii ku guulaystaayey oo xukunka qabto xisbigii laga guulaystaana ou sugo wakhtigiisa oo wuxuu dadka u sheegi lahaa guusha dambe ku heli lahaa oo sii qorshaysto waxyaab badan baa la sameeyey shuruuc badan baa la sameeyey guddigii doorashada waa la qabtay cid kasta oo xaq u yeelata in la doortana waa la dooranaya xun bayna ku imaan doonaan qofkii wax qaban kara buu noqonaya haddii lahayd dastuurka puntland oo ka kooban boqol afartan iyo kow qodob iyo laba lifaaq ayaa lifaaqa koowaad waxa uu tilmaamayaa guddiga doorashada ee puntland inuu yahay kumeel gaar oo laga dhex dooranayo bulshada waajibaadka guddiga iyo arrimo kale oo la xiriira lifaaqa labaad ayaa qeexaya muddada xilhaynta golayaasha dowladda kow waxa uu leeyahay muddada xilhaynta golaha wakiilada ee hadda jira waa shan sano oo ka bilaabata maalinta lagu dhawaaqay liiska rasmiga ah ee xubnaha golaha wakiilada lifaaqa labaad ayaa tilmaamaya muddada xilhaynta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa shan sano oo ka bilaabata maalinta la doortay lifaaqa labaad waa midda ay aada u diidan yihiin siyaasiyiinta dibadda ka jooga dowladda qaarkood iyagoo u arka in nidaamka iminka talada haya uu ku darsaday hal sano oo ka baxsan muddadoodii halka dadka kale ay aaminsan yihiin go-aan lagu ansixiyey afti u qaadistii dastuurka oo tilmaamaysa shan sano sidoo kale arrintan ayaa noqotay arrin xasaasi ah oo siyaasiyiinta mucaaradka in badan ay ku soo hadalqabsadaan doodooda madaxweynaha puntland ayaa ugu baaqay in badan siyaasiyiinta kasoo horjeeda inay samaystaan xisbiyo islamarkaana ay tartan muujiyaan laakiin siyaasiyiin badan oo dibadda ka jooga dalka iyo kuwa ku dhaqan puntland ayaa shaki badan ka muujinaya baaqaas waxaana muuqata in weli ay ka meermeerayaan furashada xisbiyada oo lagu dhawaaqay dhowaan ayna ka doorbidayaan dhanka qabaa'ilka in lagu sii dhaqmo ilaa ay ka dareemayaan kalsooni ay ku samaystaan xisbi siyaasi laakiin arrintaas ka duwan waxaa qaba madaxweynaha puntland cabdiraxmaan faroole annagu laftigayagu haddee dictator ma ahayn haddii aan dictator nahay oo meesha rabnaa iska sii joogno wadadaa iskuma fureen waxaan ohan lahay lixii lixii maalmarna dooran jiray oo fiicfiicnaaha iska joogeen odayaashayada inaan iskala hadalno ha noo keeneen laakiin waxaan waddada u furaynaa waxaan rabnaa inaanu wax ka tagno waan rabnaa waxaan rabnaa inaan ka tagno nidaam lagu hilan karo barnaamijka dimuqraadiyadda oo ah mid ku cusub puntland ayaa dad badan aysan weli fakir badan ka haysan waxaana dadka qaarkii ay aaminsan yihiin guddiga uu jiray in badan in uu ka gaabiyey in dadka ay fahansiiyaan nidaamka dimuqraadiyadda iyo barnaamijka xisbiyada badan iyo doorashada dadweynaha faa'iidada ay bulshada u leedahay isla su-aashaas waxaan dhowaan hordhigay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland maxamed xasan barre horta anuu guddogaya wuxuu jiraa afar iyo toban bilood meel cidlaa baan ka balownay sharciye ma jirin nidaa ma jirin wax ma jirin waxaana shaqayadu ku xiran tahay hadda waxbay ku xirayd markii hore waxay ku xirayd diyaarinta aftida oo muddo qaadatay waa ogtahay waa cuslayd ummadda dhan baa laysu keenayey ummadaha markii laysu keenay markii aftidii la ogolaaday misna waxay ku xirayd shuruucdii lagu shaqayn lahaa in la soo saaro markii shuruucdii lasoo saarayna horey baan kaga dhawaaqnay marka annagu ma aha inaanu keligii awood iska socota meel taagannahay waxaanu ku xoreynahay hay-ada dawliga ee puntland hadday tahay golaha wasiirada hadday tahay baarlamaanka marka hadda waxaan xanibayey hawsha laga dhiban oo la samaysto annagu waxaan qabnaa inaanan ka gaabin balse aan ka horeyno intii loo baahnaa intaas shuruucaa la diyaariyey intaas gorba dalka loo baxay aftida oo ahayd arrin muhiima la qabtay haddaa dalkii lagu maqan yahay dadku dimuqraadiya ma yaqaan runtaa waay isku soo wada duub ma muuqato wax siyaasad dhexe oo labada dhinac isku soo dhoweynaysa iyadoo loo tixraacayo aragtiyada kala duwan ee laga qabo barnaamijka dimuqraadiyadda iyo axsaabta badan aad buu u mahadsan yahay waryaheenna garowe nuux muuse birjeeb aan mar kale gudagalno dooddeenna dhammaantiin waad salaamantihiin kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku horeynayaa wasiirka warfaafinta ee puntland injineer maxamuud ceedii dirir injineer saddex qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha cabashada ugu badan ay beryahan ka taagnayd puntland muddo kordhinta la sheegay in xukuumadda aad ka tirsan tahay ay samaysatay qorshaha xukuumadda ee ku aadan nidaamka xisbiyada badan caburinta xukuumadda lagu eedeynayo inay ku hayso xuriyatul qowlka iyo saxaafadda saddexdaa waxyaabood marka adigoo afkii dowladda ku hadlaya wasiir maxaad kaga jawaabi lahayd adigoo mid mid u kala qaadaya si kooban walaad aad iyo aad baad umahadsan tahay haddii aan ku horumaro su-aasha koowaad aati muddo korriinka si aad la socoto doorashooyinka la gelayay puntland xukuumaddan xilligeedu bilaabmay ballanqaadkiibay ka mid ahayd in la geli doono nidaamka xisbiyada badan loo gudbi doono nidaam beeleedka wixii lagu soo dooran jiray ay dhammaan doonaan dastuur baa miiska saaraa xukuumaddaasi markay qabatay dastuur baa miiska saaraa xukuumadihii kasii horreeyey oo laba kala laba u kala dambeeyey ilaa cabdillahi ilaa cadamayse ay ay kaga tageen xisiyada dawladda dowladdani waxay dhamaystirtay oo keliya dastuurka xilligaa yaalay sidaa daraaddeed maanay jirin wax la yidhaahdo muddo kordhin ee wuxuu ahaa dhamaystirka nidaamkii xisbiyada dawladda yaalay ee baarlamaanku gaaskareeyey ee u baahnaa in nidaamka la mariyo uun dastuurka daafurkiisa iyo dhamaystirkiisa la mariyo ayay xerarkaasi kamid ahaayeen qorshahaas xukuumaddeed ku aadan xisbiyada badan ilaa iyo markii la ansixiyey dastuurka ballanqaadadii dastuurka ku qoraabay ku jirtay in dawladda puntland ay ka bixi doonto nidaam beeleedkii doorashadii ku dhisnay nidaam beeleedka loona gudbi doono nidaamka axsaabta badan ee qofka uu doorto lana doorto waxaa lasoo saaray xeerkii axsaabta badan lagu furanayey waana la ansixiyey ciddii doonaysa xisbi inay furato inay u banaan tahay oo ay xisbi furan doonto doorashada loo qabtay bi shan iyo tobanka bisha may ee sanadka soo socda laba kun iyo saddex iyo tobanka oo ugu horeyso doorashada dawladaha hoose waxaan umalaynaya dee maanta miriyuhu muxuu noqday muxuu ahaaye wax iska albaabkiisi iska furan yahay oo aan muxuu ahaaye qofku inuu xirfadda hanto oo dabeedna waxa uu werinayo aqoon u leeyahay muxuu ahay mas-uuliyadi saaran tahay cidda iskale ay jirto aanay jirin media aan cidi lahayn editorial policy na lahayn cidina mas-uul ka ahayn sharcina ku socon bay u badan tahay maanta waxa wax lagu qoro ama wax lagu baahiyo lama caburiyo cidi uma yeedho sulxi uma yidhaahdo waxa aad qoraysaan iyo waxa aad faafinaysaan faafkeed baa lagu samaynayaa noo keena waxa aanu diidanahay baanu ka saaraynaa waxaanu ogolnahay baad baafin kartaa hase ahaatee qofkii sharciga qof sharciga ka weyni ma jiro waa mahadsantaha wasiir xigelin weyda waa laga yaabaa dee inay sharcigu inay tarkaan waa kugu soo noqonaya wasiir waa mahadsan tahay qadka nuugu jir waxaa qadka sidoo kale ku jira xildhibaan ka tirsan baarlamanka puntland xildhibaan cabdiweli muuse shire dhamuuke xildhibaan oda maqlaysaa waxyaabaha laysku haysto ee puntland hadda ka jira ma wax waafaqsan dastuurka puntland ba mise waa wax siyaasiyiintu un ama xukunkooda ku difaacanayaan ama iyaga kuwa doonaya inay xukunka soo galaan ay ka dhiganayaan halqabsi
arrin kasta la isku hayo waxay soomaalidu tirahda hadal inasi u yimid inasi u qaaday may may maaha sidaas annaga xukuumaddan iyo baarlamaankan markii nala doortay waxaa nala doortay muddo afar sana muddada afarta sana waa kala qaybsanay dastuurkaa sheegayay laba sano gudahood inaanu ku gaarsiino nidaamka xisbiyada badan dalka haddaanu ku gaarsiin weynana weliba xukuumadda oo fulintale ay iska leedahay nidaam gaarsiinta xisbiyada badan dalka inay gaarsiiso hadday labadaa sana ku gaarsiin weydana in kalsooni golaa loo weydiiyo oo noqonaysa inaan kalsoonida ama lagala laabto ama muddo kala la siiyo ma ay dhicin afartii sanana wixii aanu ku talgalay inaan qabano xukuumaddu ma ay qaban sida laalideed markii waktigii wax yar ka haray ayaa dastuurka afti loo qaaday afti u qaadista dastuurka iyo jiritaanka golayaasha dowladdu waxa isku haran maahay golayaasha dowladduna waxa ay muddo afar sana sidii shacabku u doortay dastuurka la ansixiyana waa shan sano cidda ku imaanaysa nidaamka xisbiyada badan markii doorashada sanadka soo socda cusub haddii allah ogolaado sidii nidaamku ahaa la qabto sideedda january halkaasa shanta sano ka bilaabmaysaa ciddii timaado oo damba muran ma leh Waa gartay, waa ku gartay.
musaafar baa la doortay ma leh Waa- markaasay dhaqangal noqonaysaa nidaamka xisbiyada badan in dalka lagu maamulo dadad qofkii ku yimaado nidaamka xisbiyada badanna ay shan sano tahay laba jeerna la dooran karo shan sano iyo shan sano tobankaa jeer tobankaa sano uu soo laaban karo qofkaas waad mahadsan tahay adiga iyo iyo wasiirkaba waa idinku soo noqon doonaa waxaa kaloo qadka ku jira oo ka qayb qaadanaya dooda xubin ka mid a guddiga doorashooyinka puntland ee kumeelgaarka cabdirasaaq axmed shoole ee cabdirasaaq beri dhoweed maraad tagteen gobollo badan oo ka mid ah puntland oo howlaha doorashada aad u tagteen meelaha qaar caqabada ay idinka hor yimideen oo dadkii ay idin diideen waxaa kaloo jira in eh, xitaa shaki la gelinayo dhexdhexaadnimadiina maxaad arrimaha ku difaaci lahayd waa mahadsan tahay eh, idaacadda v o a iyo odayaasha iyo waxgaradka ku jira khadka Eh, marka koowaad guddiga doorashooyinka meelgaarka ah waa guddi madax bannaan waa guddi dhexdhexaad ah waa guddi loo dhaariyey muxuu ahaa inay hanaankan dimuqraadiyiinta ah dalka u gudbiyaan Eh, golo xeer dejin ma nihin xeer ma dejino Eh, ma nihin muxuu ahaa eh, eh, siyaasiyiin ma nihin oo siyaasadda dalka iyo hoggaankeeda isku haysta ma nihin waxaan nahay eh, technical committee ama guddi farsamo oo la rabo inay ku shaqeeyaan shuruucda iyo xeerarka dalka u degan gobollada aan tagnay iyo booqashooyinka aan hadda ku baxnay marka kuwaa dadka loo loo gaarsiiyo hanaanka cusub ee dalka u gudbay marka labaadna loo soo cayimo goobihii doorashada ay ka dhici lahayd degmooyinka puntland ee si fiican bay guddiga ugu soo dhamaatay ee meelihii aan tagnayna guddi waa uu isqaybqaybiyo qaybba me- gobol bay aadeen way jiraan cabashooyin dadka ee ka yimid cabashooyinkaas ee waxay ahayd astaan caafimaad oo ku tusinaysa dimuqraadiyadda waa garta waa garta waa ku- waa kugu soo noqon doonaa waxaan u noqonayaa eh, wasiirkan u noqonayaa bal ka jawaab eedaha ay soo jeedinayaan dadka qaar iyo eh, waxa jira balcadee soomaalidu waxay ku mahmaahdaa baroorka orbiga way ka sarraysaa waxay kaloo soomaalidu tidhaahdaa aan wax qalanno aan midyaha qarsanno wasiirka qadkii baa ka go-ay waan ka cudur daaranaynaa waan ku noqon doonaa eh, waxaan siinayaa xildhibaan dhamuuka ayaan siinayaa Ee, qabashada ka imaanaysa dadweynaha oo kasoo bilaabatay tuulo beel degmo gobol ilaa dowladda waxaa soo gaartay waxaan leeyahay waa qaadanaynaa haddaanu baarlamaan nahayna qaybta aan ka leenahay waa ka qaadanaynaa waana soo dhaweynayaa waana wax jira waxayna ahayd inta aan loo gudbin nidaamka kan oo lagu dhawaaqin oo la oran dalku wuxuu u gudbayaa nidaamka asxaabta badan baa loo gudbayaa waxa ay dadweynaha inta la tago oo wacyigelin la siiyo oo laga dhaadhiciyo markii la ogaado inta rabta in loo guuro nidaamka xisbiyada badan iyo inta diidan in markaas lasoo saaro oo la yidhaahdo dadku waxay u baahan yihiin inay nidaamka xisbiyada badan u guddaan sida dastuurku qabo gobolka shanaad faqradiisa labaad xeer u gaara ayaa qeexi doona puntlandernimada xaqa deganaanshaha iyo kasbashada meeqaanka Puntl- puntlandernimada haddii aan kaa la helin anigu ma garanayo sida doorasha dalkaan uga dhacayso waktigii markuu ka haray saddex bilood afartii sanona la doortay in la yidhahdo nidaamka xisbiyada badan baa loo gudbayaa oo lagu dhawaaqo cid kastaa waxay u arkaysaa inaan waktiga ku kororsanayn taasina waa wax meesha ku jira haddii dadku tuukaasi galay waayo sidii dastuurka ku taalay labadii sano hore ahayd in nidaamkaa dalka la gaarsiiyo inay ka maqlaan meediyaha kororsi baa la sameeyey oo nifaaq baa dastuurkii lagu xiray oo muddadii golayaasha waxaa laga dhigay shan sano waxaan qabaa inay tahay waxaan shacabka qaban cid kastana aan qaban ciddii annaga risa waqtiga nooyd aan u laaban jirnay oo markaa noo ahayd waa isimada maantana qayladu meesha ay marayso waa loo jeedaa Wa- waa hagaag eh, waa kugu soo noqon doonaa xildhibaan eh, aad baad umahadsan tahay tar wasiirka ayaa hadalka qabya u ahaa Eh, marka waxaan siinayaa injineer eh, maxamuud ciidii dirir Een, waxaanu doonaynaa inaanu gaadhno nidaam dimuqraadiyeyn ah oo xisbiyo badan oo dadku ay wax doortaan lana dooran karo dadkan maanta qaylqaylinaya ee le doorasho lama geli karo waxay doonayaan inay horseed ka noqdaan in lagu sii jiro saddex iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ee nidaamka qabiilka ee aan dheelitirayn oo qofku codka xor u lahayn doonaya aanu dooran karin waxna aanu dooran karin lana dooran karin ee doorashadu magacaabid ahayd kii in lagu sii jira bay doonayaan ma doonayaan in laga baxo ee nidaam beeleedka in laga baxa ma doonayaan caaqil baa waraaqay usoo qorayo aan doorasho ku gelaya nidaam doorashada caalamka meesha maanta la marayo waxaasi ka jira maaha laga soo gudub oo waa lagu soo meel gaaray laakiin puntland kaa dib ugu noqon mayso dadka dhowrka xabo ah ee xujo ka dhiganaya maalin lagu dari maayo iyo caaqilkaydaa waraaqii usoo qoraya adduunka meelay waxaas ka socota ma jiraan dadka puntland way soo colaaday way kasoo gudbeen doorashada nidaamka xisbiyada badanna waa la geli doonaa qofkii karti isku hayaa xisbi ha furto oo codka ha galo ha la doorto waxna ha doorto waad mahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa waxaan nagu soo biiray genaraal cabdulaahi siciid samatar oo ka mid ah siyaasiyiinta puntland islamarkaana hore usoo ahaa wasiirkii amniga ee puntland anigu wasiirka hadda hadalkiisaan maqlayo xoogaa waa dhibsanayaa siduu u hadlaayo laakiin waa arag waa dhiibanayaa taladayda okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo marka adigoo mas-uuliyiintii puntland baad ka mid tahay ama doonaya inay puntland mas-uuliyiintooda hadda noqdaan puntland waxay ka mid tahay meelaha soomaaliya lagu tilmaamo gobollo nabdoon oo nidaam uu ka shaqeeyo oo amni uu ka jiro dowladda puntland muddadii aad jirtay haba yaraatee waxbay qabatay marka soo ma ahayn generaale inaad saxdaan intii aad mucaaradi lahaydeen hadeer warta waxa weeye waxa weye puntland kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan sideedi baa la dhisay anigu waxaan kamid ahaa asaasayaashii baan kamid ahaa sharci baana lagu dhistay sharciga lagu dhistayna wuxuu ahaa waxa soo runtii waxay ahayd in la ilaaliyo sharciga waxa dadka ku kala joogaan oo dadka kala celiyaana waa sharci weye haddaan sharciga la ilaalinna waxaa imanaya wuxuu ahaa dhibaata imanaysa waxaa dhacday labadii kun iyo kowdii marka cabdullaahi yuusuf allahu naxariistay oo madaxda ahaa dastuur baa la diyaarga dastuurka waa hirgeli waayey dabadeedna waxaa khilaafaad baa yimi jaamac ali jaamac baa la doortay buuq baa ka dhacay dagaalaa dhacay dagaaladaas waxayhata dad badan baa ku dhintay dad badan baa ku dhaawacmeen waxa weye puntland khasaaro weyn baa soo gaadhay oo kati oo ku dirsashadaa ka timid dabadeed adigu waa la heshiiyey heshiis baa yimid waxaa qabtay xukunkii cadan buuse afar sano hayay afarta sano markay u dhamaatay si wanaag ugu dhiibay ninka la yidhaaha cabdiraxmaan cabdiraxmaan anigu markaa wasiir baan ahaa raggii wasiirka amnigaan ahaa waa dhaaltiisi baa taallaa afar sano codkiisi baa lahaya afar sano u leeyahy cabdiraxmaan afartii sanoona waxay u eg tahay sideedda january labada kun iyo saddex iyo tobankay u egta xukun ma diidanin dimuqraadiyadda dimuqraadiyadda waa loo baahan yahay laakiin dimuqraadiyadda waxay leedahay waxay leedahay tiirar bay leedahay tiirarkii dimuqraadiyadda ma lasoo maray sanadka hore waxba lama samayn kii labaad lama samayn kii saddexaad saddex bilood baa u haystaan cabdiraxmaan maamulkiisa afartii sano saddexdaa bilood baan waxaan ku samaynaynaa dimuqraadiyad ilmaha yar baa garan kara xataa inayn suuragal ahayn dalku ma uhagaa ma nabadgelya ma ka jirta waa maya degmooyinkii ma la geey maxuu ahaa ma xuduudoodii mala ma la kala sameeyey waa maya ma la tiri waa maya ma la siiyey aidi kaarki ma la siiyey oo feesarayaal ma la siiyey waa maya ninkan kule hadda waxa muxuu ahaa waaa waxaa la hirgelin karaa waader dalka kama warhaysid lamana socotid waxaa ka ogtahay ma jiraan dalkan waxa weeye waxaan taa u aragnaa inay tahay hala dagaalamo oo dalka buuqa ka dhaco waxa weeye dadka waa wada hubaysan yihiin hubkii lagama wada qaadin haddeer laba maalmood ka hor daga hadda wax ka dhacay dad baa lagu dilay oo rakaagteeda lagu dilay waa so waa ogaya wasiirku waxa weeye qabailada hore kulli technica ay haystaan iska dhaaf maaha qoryo technica la haystaa weli lama lagama dhigin hubkii dad sidaas u hubaysan oo aan nabadgelye haysan marka la yahay xsaab furta micnihi waxa weye isdila weeye suuragalna maaha wax geli kara wax geli wax hirgeli kara maaha waxa weye roobka saxansaxa ka horeysa marka hore saxansada dimuqraadiyadda waxa weye xorriyad weeye xorriyatul qowl ma ka socotaa xorriyat saxaafa puntland ma ka jirtaa waa maya wax walba wixii ka horreeyey muxuu ahaa dimuqraadiyinta ayaa loo baahan yahay laakiin waxaanu geynaynaa muxuu ahaa xsaab baan furaynaa macnahi waxa weeye sanad baan ku darsanaynaa weeye laba sana oo kale aan ku darsanaynaa taana ma ogolin anagu waa diidanahay waxaanu rabnaa waxa weye puntland inay burburto ma rabno cabdiraxmaan waxaan kula talinaynaa puntland ka tali wanaageeda ha ka talin burburkeeda wa waa gartay waa kugu soo noqonaya generaale wasiirkana waan usoo noqon doonaa dhegeystayaal waxaanu bartan kaga jirnaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka waxaana ka qaybgalaya wasiirka warfaafinta puntland maxamed ceedi dirir iyo cabdirasaaq axmed shoole oo ka tirsan guddiga doorashooyinka puntland oo labaduba jooga magaalada garowe waxaa dhinaca kale dooda isagoo jooga magaalada london ka qayb qaadanaya generaal cabdulaahi siciid samatar oo horey wasiirkii amniga uga soo noqday puntland qadka magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale ku jira cabdiweli muuse shire oo loo yaqaan dhamuuke oo xubinka ah baarlamanka puntland halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington aan ku noqono doodeenna waxaan siinayaa cabdirasaaq axmed shoole oo ka mid a guddiga doorashooyinka puntland cabdirasaaq arrintan doorashooyinka iyo inaad samaysaan gobolladii booqataan oo aad arrinta doorashada u sharaxdaan yaa idin xil saaray walaal waxay ku qoran tahay xeerkan la ku magacaabay guddiga doorashooyinka ee kumeel gaarka puntland mandateka uu leeyahay waa saddex shaqo sida ku cad lifaaqa koowaad ee suurka puntland u degan yahay shaqada u taalla waa saddex shaqo marka koowaad waxa weye in afti loo sameeyo dastuurka in afti loo qaado dastuurka puntland ee markaas qoraa waana u qaadnay bishii abriil ee labada kun iyo labaiyo tobanka shaqada labaad ee guddiga u taalla waxa weeye inay sameeyaan in la diiwaan geliyo ururadii iyo axsaabtii siyaasadeed ee dalkan siyaasadiisa ee muxuu hagi lahaa tan saddexaadna waxa weeye in la sameeyo doorashooyin golayaasha deegaanka ee degmooyinka puntland saddexaas mandate buu leeyahay waxaana siiyey waana waana dastuuri weeye oo dastuurkay ku qoran tahay marka awooddaas waxaa siiyey waa awood dastuuriya oo ku cad xeerarka iyo dastuurka lagu magacaabay guddiga doorashooyinka nidaamkan axsaabta ee puntland laysku hayo waxaa loogu talagalay in muddada lagu korsado sida ay ku doodayaan dad uu ka mid yahay general samater puntland dastuurkeeda markaad eegto dabcan guddiga doorashooyinkaad ka tirsantaha waxaa laga yaabaa dastuurka inaad egeegtay ma muddo kororsi hal sano ahaad jirta mise ma jirto golayaasha dawladda ee puntland waa shan sano daraftigii hore uu ku qoraa isla daraftigii oo sidiisii ah ayaa la ansixiyey oo waxaa ansixisay dawladda hadda jirta markii dawladdu ay dastuurkii ansixisay oo la ansixiyey ayaa waxaa soo baxay contradiction ama iska hor imaad ka imaanaya article dastuurka ka mid a oo qoraya muddada xilhaynta dawladdu inay tahay shan sano iyo dawladda markaas shaqaynaysay oo dastuurka ansixintiisa lagu dul ansixiyey oo muddadeedii hore lagu doortay ay ahayd afar sano qolihii baarlamaanka wuu fariistay wuxuu u fariistay in uu reconciliation ama iswaafajin ku sameeyo muddada golaha muddada dawladda hadda jirta iyo muddada dastuurka cusub ku qoran lifaaq buu soo saaray waa lifaaqa labaad ee dastuurka lifaaqa labaad ee dastuurka oo ay baarlamaanka ansixiyeen ayaa waxaa ku qoran muddada golayaasha dawladda ee hadda jira waa shan sano si loo waafajiyo muddada dastuurka ku qoran horta inta laisku haysto waa intaas arrintaas marka meesha ku qoran lifaaqa meesha ku qoran lifaaqa ka horeeya ee koowaad waa lifaaqa ka hadlaya guddiga doorashooyinka ee kumeelgaarka ah marka labada lifaaq waxaan tirayaa isku meel bay baxayaan xildhibaanka hadda dooda ku jira iyo xildhibaanada kale waa dadkii waxaan ansixiyey guddiga doorashooyinka uma taal muddo kordhin iyo muddo dhimis mandatekooda ma aha laakiin baarlamaanka iyo golaha xukuumadda golaha xukuumadda aniga ma hubo markaas golaha xukuumadda la ansixinayo dastuurka ma hubo inuu ku jiray waxay ahayd muddada waxaa la kordhiyey juun labadi kun iyo tobankii ayaa lifaaqa lasoo saaray baarlamaanka uu soo saaray muddadaas ma hubo generaalka inuu golaha xukuumadda ku jiray ma hubo laakiin waxaan hubaa xildhibaanka cabdiweli oo hadda dooda ku jira inuu ku jiro inuu ku jiro golaha baarlamaanka iyo kaa dastuurka ansixiyey lifaaqana iyo kaa ansixiyey waa maadsantahay doorashooyinka marka waxaa loo keenay dastuur iyo lifaaq iswatadaa loo keenay waxaana loogu keenay in ay ku dhaqmaan iyo xeerarkii kale ee doorashooyinka waa maadsan tahay cabdirasaaq axmed shoole waxaan su-aasha siinayaa wasiirka warfaafinta ee puntland injineer maxamuud ciidiid dirir waad maqashaa generaalku wuxuu idinku eedeynayaa inaad muddo kororsi sameynaysaan inaanu dalka u diyaarsanayn nidaamkii doorashooyinka dimuqraadiga ah in weli amnigii puntland aanu ahayn mid laysku hadleyn karo maadaama beelihii ay hubaysan yihiin waxyaabaha o dhan maxaad kaga jawaabaysaa aad iyo aad baad umahadsan tahay colaad generaalku waxa weeyaan isagaa wasiirka amniga ahaan jiray amniga meeshuu kaga tegayna wuu garanayaa wuxuu masayirku ka hayaa hadda amniga waxa laga qabtay iyo wanaagga amniga laga gaaday iyo sida wax looga qabtay iyo sida ciidamadii loo tababaray booliska iyo daraawiishii iyo kuwa badda wadankii sida loo dhisay iyo xilligii uu isagu ahaa wasiirka amniga meeshuu kaga tegay buu weeya waxaasi abrorta ordiga waa ka sarreysa wax badan baa laga qabtay dekorortina ma jiro generaalku hadduu leeyahay aqoon aqoon baan uleeyahay markuu ahaa wasiirka amniga abaan joogay aqoonna waan uleeyahay muxuu ahaay waxaa fiicnaan lahayd haddii generaalku uu isbidayo awood siyaasadeed inuu heli doono inuu ka hordego maaha waxay fiicnaan lahayd inuu xisbi furto inuu tartamo inuu kaa gaadho bal inuu heli karayo iyo inaanu heli karin inuu awoodiisa tijaabiyo puntland ma waxay qadhaadhaatay markii uu aanu wasiir ka noqon markuu wasiirka ka ahaa way macaanay markaasay qadhaadhaatay in laysku magacaabo doorasho maaha in la magacaabo qofka xildhibaan noqonaya waad mahadsan tahay waktiga noo haray ayaan bayqaamsan doonaa generaalka kusoo noqonaya generaale hadalka wasiirka waxaa ku jiray in isbedel uu dhinaca ammaanka uu ka jira puntland marka la barbar dhigo xilligii aad wasiirka amniga ahayd puntland arrintaa maxaad maxaad ka leedahay adeer anigu hadda waxbaa uga jawaabmaya wasiirka dadka puntland baa dadka kala yaqaan wixii wax qabtay iyo waxaan qaban waa la yaqaan puntland cabdiraxmaan markuu qabtay anigu sanad baan wasiir ka ahaa meesha aan gaarsiiyana waa lawada ogsoon yahay weliba iyadoo runtii aan mxuu ahaan shaqadayda runtii aan siday ahayd loo cabdiraxmaan uusan iigu ogolaan sababto waxa weeye afar bilood markaan hayay cabdiraxmaan warqad buu soo saaray uu leeyahay wasaaradda biliisku waa ka madax banaan yahay wasiir wasiirka amniga waana la wada ogsoon yahay waa la wada haya saasoo tahena waa ka shaqeeyey wax badan baan ka qabtay kufaani maayo dadka dadkaan u daynayaa midda iyada hadda wadaadkan waxba uga jawaabi maayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa puntland maanta wakti ay ka xun tahay male runta xaqeeda marka loo dadkuna waa wada ogsoon yihin amnina kama jiro waxaan sheegayna waa run oo caburis baa ka taagan idaacadihi waa la xiray wax dimuqraadiyad oo ka taagnana ma jiraan waxaa loo baahan yahay marka dimuqraadiyadda oo axsaabta la furayo xukuumada muxuu ahaa dimuqraadiyadda kulley inay shaqeynayaan baa loo baahan yahay waxa weeye hadda waxaa hadlayay wadaadkii muxuu ahaa ninka ka tirsan ahaa muxuu ahaa guddiga waxa weeye waa lawada ogsoon yahay baarlamaanku baarlamaanku mandate buu leeyahay afar sana loo dhaariyey horta baarlamaanku ma ku darsan karaa isagu sanad ma ku darsan karaa waa maya kuma darsan karo adduunka o dhan bay ka taagan tahay baarlamaanku waxaa dhinac ka dha wakti uu lahaa in lasoo yareeyo ama madaxweynuhu markaa uu ka maarata uu kaleeriyo ama prime ministerku hadba kii dastuurku siinayo laakiin baarlamaanku maalin kuma darsan adduunka o dhan wax ka jira weeye mandaydkiisu afar sano anaga afar sano ayay ahayd oo loo dhaariyey kumana darsan karaan lifaaq wax la yidhaahana maba jiraba adduunka wax la yidhaha dastuurka lifaaq baan ku daray oo lifaaqaasan loo ogolaanaya wax la yidhaho ma jiraan waxa weeye meeshaan afar sano weeye muxuu ahaa buntland waana lawada ogsoon yahay isimadu waa ogsoon yihiin indheergeedku waa ogsoon yihiin muxuu ahaa shacab kulli waa wada ogsoon yihiin codkiisii baa yaala afar sana cabdiraxmaan loo dhaariyey baarlamaankana afar sana loo dhaariyey muddaduna waxay kaga yar tahay baarlamaanka koob iyo soddonka koob iyo soddonka waxaan rajaynaynaa baarlamaanka in lasii kala daayo mas-uuliyadduna waxay saaran tahay cabdiraxmaan anagu la hadli mayno wasiiradiin hadda lasoo meelaha laga soo urursaday iyo maga la magacaabay anagu hadda la hadli mayno qoladan la yidhaha aaran jaan iyo la hadli mayno wiilasha cabdiraxmaan la hadli mayno mas-uuliyadda waxay saaran tahay oo keliya cabdiraxmaan bay saaran tahay cabdiraxmaan baa anagu la la doortay isagana madaxweyne aqoonsannahay isagaanu mas-uuliyadda ka sugayno isagii madaxweyne ku-xigeenka ayaa laga sugay waa mahadsantahay gudoomiyaha baarlamaanka waxaa laga rabaa inayan dalka khalkhalgelin koob iyo soddonka waxaanu rabnaa la rabaa laga filayaa sidii horey u ahaan jirtay in lasii kala daayo baarlamaanka dadku iyagaa soo xulanaya walba iyagaa soo xushay dadku wax mashaakil criteria lagu soo xuliyay leeyihiin nabadoonnaa jira waxaa jira muxuu aha isimo isaga dambeynaya indheergarad baa jira puntland waxay ku socotay sidaas nabadgelyadaasi ku socotay shanta sano doorashada waxaa iskale shanta sano ah waxaa iskale maamulka dambe ayaa leh cidka cidda loo doorto ayaa leh iyo shantaas sana baana u xilsaaran cidda la doorta waxay u xilsaaran tahay inay hirgeliso barnaamijka xisbiyiinta iyagaan waktigaas iyagaana la rabaa sanadku horreya inay ka bilaabaan oo ay la sugin sida hadda muxuu ahaa maamulka cabdiraxmaan laba sano sanad u dambaysa ayaan la sugin bilowba ay ka bilaabaan oo dadka markaa loosii diyaargareeyo oo loo sii bisleeyo waxaan waa bisayl bisayl siyaasadeed matuurta in la gaarsiiya loo baahan yahay waa mahadsan tahay intaanan kaa gudbin waxaan rabaa inaan hal su-aal ku weydiiyo oo wasiirka hadalkiisana ku jirtay ciidamada puntland badda iyo kuwa booliiska iyo kuwa amniga aad bay u dhismeen buu wasiirku leeyahay intii xukuumaddan madaxweyne farole ay meesha joogtay gaar ahaan markii adiga wasiirka amniga lagaa qaaday wixii ka dambeeyey arrintaa ciidamada ma dhismeen adeer wax dhisme ma jiraan ciidamada hadda lagu faanaya waxa weeye saracen baa la keenay saracen waxa weeye niman shufta ah adduunka laga yaqaan oo mafia ah oo south african iyo dad cadaan ay ku jiraan baa la keenay iyadoo aan weliba laga di baarlamaanka aan lasoo marin oo golaha wasiirada lasoo marin baa la keenay ciidamada hadda wasiirku ku faanay uu leeyahay ciidamada baddaa la sameeyey waa saracen oo magaci laga bedelay oo laleeyahay waxa weeye puntland marine baa laga dhigay waa laga soo diid xamar waa laga soo eriyey cabdiraxmaan baa keensaday wuxuu keensaday keliya dan gaara isagu inuu ku fashado waxaan rabaa sidoo kale ayaga lagaa sugaya waad masan waad maadsan tahay waad maadsan tahay doonaysid aragtid inaad doorasho ka qayb gashid may waa ku furantahay ka qayb gal waad maadsan tahay waa kugu soo noqonina jenraal sanaan ku darsanayaayo laba sanaan ku darsanayaayo axsaabaan hirgelin baan anigu ilaa ilaa xoog umaan u hirgelin xoog cidna wax loogama qaadi karo waad maadsan taha kusoo noqonaya jenraale waxaan u gudbayaa cabdiweli muuse shire xildhibaan cabdiweli muuse shire dastuurka miyaa idinka xaq idiin siinaya inaad shan sano ka dhigataan xukuumaddii madaxweyne farolana aad ka hor istaagtaan inay sanad ku darsato awoodaha iyaga kamid maahan inaanu muddo kordhin samaysan karno annaguna samaysan karno xukuumaddana u samayn karno waayo hadday awoodaha iyaga kamid tahay inaanu muddo kordhin samaysan karno oo annagu afar sana lahayn aan shan sana ka dhigan karno doorashada dalkuma baadeene markay naga dhamaataba afar kale aanu kororsan lahayn marka annagu inaana awoodaha iyaga aysa kamid ahayn muddo kordhintu dastuurkay ku caddahay qodobka lixdan iyo afraad ee dastuurka awoodaha golaha wakiilada halkaasi ku cadda waxaa kaloo soo haray qodobka toddobaatan iyo sagaalaad muddada xilka ee dastuurka isagaa sheegaya waa shan sano oo ka bilaabata maalinta natiijada lagu dhawaaqo lagu dhawaaqo waxaad ujeedaa inay tahay wax soo socda oo la imaanaya nidaamka xisbiyada badan qodob dastuuri ah oo dastuurka ku jira oo cad oo qeexan in nifaaq loo sameeyo waxaa ku tusaysaa inay tahay waxaan meesha sharciga ku habboonayn iyo wax lala kala dhuumanayo inay tahay awoodaha baarlamaanka kamid maaha midna waa kaa qodsanaya qolaas waxaad su-aashu horeysa wasiirka weydiisa kamid ahayd in puntland ay saxaafadda caburiso wasiirka weydiisa hadallada hanjabaada ah oo ama janabku ha ku hadlo ama wasiirku ha ku hadlo nina leeyahay haddii waxa weye waxaas la geli waayo dadku qalanaa suuq gelaya wasiirkuna leeyahay laba iyo saddex qof baa meelaha ka qaylinaysa wax xalli karaayo ma jiraan margeneraal samatan toban iyo kow sano buu puntland wuxuu kasoo ahaa taliyaha ciidanka booliiska wasiirka amniga iyo wasiirka amniga hal sanaa wuxuu kamid yahay dadka eeda ku yeelanayo koob iyo tobankaa sano wixii nidaam dalka u yaalay oo ama amniga ha quseeyeen ama dadweynaha ha quseeyeen in la hiigeli ay kamid yahin xukuumadii uu soo maray qayb buu ku yeelanaya qaybna xukuumadda hadda joogtaa ku yeelanaysa oo iyaguna dadkii horena kasoo mid ahaan jiray aad baan ugu farxsanaya wasiirka oo lix iyo labaatan beri joogay shan iyo tobankii bishii sagaalaad la magacaabay oo lix iyo labaatan beri joogay inuu maanta yidhaahdo dalka waa khasab doorasha ka dhacaysa dalka doorasha waa ka dhacaysaa waana rabnaa inay ka dhacdo nidaamka loo gudbo waa rabnaa laakiin ma u haysanaa wakti ku filan waxa weeye waa inaan xaqaa'iqa laga fogaan waxaan siinaya wasiirkan siinaya engineer maxamuud ciidi dirir waad maqlaysaa colaad colaad waxaan uqabsanayaa correction point of correction wasiir wasiir adoo mahadsan waxyar waxaan rabaa inaan general samater aan aan aan aan u saxo degweyne diriiban guddiga doorashooyinka t anaa ku jiray wax mudaaharaada oo haba yaraatee ka dhacay degmada diriiban ma jiraan wa waad waad mahadsanta kugu soo noqon doona adigaa ka hadli doona waxaan siinayaa wasiirkan siinaya engineer maxamuud ceedi dirir gabagabadii barnaamijkeenaan maraynaa idinkoo dhan waxaan idin siin doonaa min laba daqiiqo oo gunaanada bal arrintan puntland muranka badan uu ka taagan yahay saddexdaa qodob ee la sheegay in puntland murankeedu uu ku salaysan yahay midda caburinta wariyaasha saxaafadda ee la sheegaya hadda inaad idaacada xirxirteen oo qaar ka mid a hawada ka maqan yihiin midda la xiriirta arrimaha axsaabtan oo laleeyahay dastuurkii ma waafaqsana iyo muddo kororsigan dadka generaal samater la mida ay ka cabanayaan markaa saddexdaa qodob fiiriso ood soo koobto laba laba daqiiqo kusoo koobto ma wax jira oo wax ka jiraanba mise waa waxaan jirin dhammaan colaad aad baad umahadsantaha arrimahaasi dhammaantood sidaad muxuu ahaaye dadka dadka xubnaal u ah dalka ay og yihiin arrimo wax ka jiraan maaha hase ahaatee qofkii isaga sharciga is helaan oo la yidhaahdo iska daa oo laga waayo in editorial policy ama cid mas-uul ka ah waxa ay qorayaan iska horkeen meel aan mudaharaad ka dhicin meel aan la isku dilin oo dhiig ku daadan qofka odhanaya dhiig baa ku daatay waa qoraya amnigu inaanu khadkal gelin sharciga hay-adaha sharciga xil baa ka saaran hay-adaha qaabilsana kalena xil baa ka saaran inay yidhahdaan qofka iska jooji haddaan lix iyo labaatan maalmood joogay iyo koob iyo tobankii sane uu sheegtay muxuu ahaa generaalku sheegtay dalka waa loo siman yahay waa la wada leeyahay nin walbana maalintii nasiib uga qoro ayuu xil ka qabanayaa waana loo siman yahay muxuu ahay in xil laga qabto ma jirana xilka qof abadi u haysanaya waad mahadsan tahay general cabdullaahi saciid samater baan siinaya tusaale ahaan su-aal kale oo ku saabsan dastuurka puntland ayaan ku weydiinayaa waxaan mar walba maqalnaa madaxda puntland oo marka ay ka yara biyadiidaan siyaasadda iyo go-aamada dowladda federaalka yidhaahda inay puntland federaalka ka baxayso oo ay aayaheeda ka tashanayso hadalla noocaa lamid a arrintan ma dastuurka puntland ayay ku qotontaa ma heshiis kale oo shacabka puntland ay ka gaareen baa jira oo ku saabsan waxa ay yeelayaan haddii ay ku qanci waayaan federaalka bismillahi raxmaan adel waxa weye aad mahadsan tahay puntland xeerkeeda kumeel gaarka anigu ragga wax ka sameeya kamid ahaa qodobadeeda waxaa kamid ah puntland waxay kamid tahay soomaali weynta midnimada soomaaliya ilaalinaysaa waxayna ku dhaqmaysaa habka federaalka ah labadaas qodob baa horta puntland heshiiskeed wuxuu ahaa asaas u ah shacbiga muxuu ahaa reer puntland oo ay ku dastuurkooda ku salaysan yahay midnimada soomaaliya waxa weye puntland waxay kamid tahay juzun laa yatajasa min asomal can somal somal kama kama go-i kadho soomaaliya federaalkuna wuxuu yahay asaasi muqadas buu yahay kama bixi kadho waayo system keliya oo soomaaliya maanta kala bixi kara waa federaalka labadaa weye waa khilaafaad waa iman karaan laakiin hadiiba ay dhibaato ay timaado wuxuun xataa puntland ay ka tirsanayso waxaa weye shacbiga ayay ayaa lagu soo celinaya baarlamaanka iyo shacbiga puntland iyo markaas dawladda wuxuu ahaa puntland bay u taallaa laakiin kolleyba goosasha kuma taalle waxay ka mid tahay puntland federaalka cabdirasaaq axmed shoole oo ka mid a guddiga doorashooyinka puntland ayaan siinayaa kelimadaadii ugu dambeysay waxaan leeyahay dad dadweynaha puntland mudday sugayeen nidaamkan axdaabta badan afar iyo toban sano kadib ayay puntland ku tilaabsatay nidaamkaas macnaha ay samaysay hanaankii ay uga guuri lahayd waxaan odhan lahaa marka nidaamkii cusub in laga guuro waa lama huraan iyada oo sharciga iyo dastuurka iyo xeerarka dalka u degan la ilaalinayo waad mahadsan tahay cabdirasaaq waxaa siinaya xildhibaan dhamuuke in laga guuro nidaamka qabaliga ah loona guuro nidaamka xisbiyada badan laakiin waxaa meesha yaallaa waxaa weeye dad badan oo cabdullaahi siitoota ka mid yahay oo rag kale ka mid yahay oo meelo kale kasoo hadlayay hadduu maanta ku dhawaaqo oo geesinimo qaato oo yidhaahdo doorashadu sideeda january way dhacaysaa in haddana dhinac kale loo dhigi lahaa oo la odhan lahaa asagaa meeshii haysta asagaa lacag haysta asagaa baarlamaankii soo fulaya asagaa wax walba ukasuurtoolayaan laakiin waxaa dhaheen marka waxa weeye inay arrintu noqoto laba daran mid dooro midda uu leeyahay wasiirku dad baa dibadda ka imaanaya oo cadow soo horkacaya haddii nin muwaadin puntland yidhaahdo puntland baan tegaya maaha nin cadow wato maaha nin dadka la yidhahdo qar baa soo dumaya maaha nin dadka la yidhahdo cadow baa soo socda maaha nin dadka la yidhahdo waxbaa la laynayaa cid wax laynaysaana ma jirto cid cadow wadaataana ma jirto qofkuna waa xor saxaafadda marka laga hadlayo waa xor dowladduna kuma samayn karta faafureed aada iyo aad baad umahadsan tihiin dhammaantiin dooda saraaxada le waan idinkaga mahad celinaynaa Thank you, thank you very much.
intaa ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaad oo ay ka qayb galeen wasiirka warfaafinta puntland maxamed ciidi dirir iyo cabdirasaaq axmed shoole oo ka tirsan guddiga doorashooyinka puntland oo labaduba jooga magaalada garowe waxaa dhinaca kale dooda isagoo magaalada london jooga ka qayb qaadanayay jenaraal cabdulaahi siciid samatar oo horey wasiirkii amniga uga soo noqday puntland kana tirsan siyaasiyiinta puntland qadka magaalada gaalkacyo waxaa sidoo kale ku jiray oo barnaamij ka qayb qaatay cabdiweli muuse shire oo loo yaqaan dhamuuke oo xubin ka ah baarlamaanka puntland intaan dood midda lamida ku kulmi doonno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaanaalla